bilow ilahdhaaf iyo weliba degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ka dhicayna dagaalan dhexeeya beela meelasay wada degaayana welina dagaaladaas jiisidana khasaare naskajara dhimasho iyo dhaawac dad badan oo shacabeena qasabkanaga tiintiyo manateedo kubogtaalana dagaaladii weliba la sheegay intiioo salka ka hayan arrimo dhul iyo maamul la xiriira iyadoona laku guul daray sidii in la ruujiyo dagaaladaas inkastoo iyo dareelan dadaalo laka dhex dhigowa nabad iyo hiliis waara waxaana kumidii odayaalka dhaqanka degmada markay xarunta gobolka shabeellada hoose oo la hadaleen warbaahinta iyo weliba yoonka baaqeena walaalaha dagaalamaha intiioo dagaalka ruujiyana ooyo nabadad aadaan islamarkaana ilaaliyana daris wanaagga iyo walaalnimada ku dhexayta hadaad baaqayna aad jooji weysa aad diidaan ama aad dhigaha u furi weysa waa soo dhexgelaynaa waxna waa ka qabanaynaa dagaalkaas la joojiyo dagaal gadaal laga soo riixi nin gadaal kaa soo riixi xabad kuuguma taro adiyaa ku dhammanaayo adaa hantay kaa burburaysaa qaxootaad naqanaysaa haddii ikoow jid socosho ilmaada madaxa ku qaado maal dagaal qoryoolii ka dhacay mana ku jiri doono mana geli doono ninkii biimaaloo meesha ku dhintine diya ma laha cid loo raaxayn male duugna ma laha beesha biimaal kuma jirto dagaalkan dadka dhahaayo beesha biimaalaa ku jirto beesha biimaal kuma jirto waa u dhexdhexaad nabadday ka talinaysaa nabaddaasaan qaadanaynaa wax kale ajro ma jiro
waxaan baaq nabada u jeedinaynaa dadka walaalaha labada garbood ah wadadega shabeellaha hoos gaar ahaan degmada qoryooley dagaalka ay wadaan annaga waxaa leenahay ha joojiyaano sidii sharafa ha ku joojiyaano jiiddina qoryooley lagama tiri karo garrana qoryooley lagama tiri karo wax waa dhimanaayo dhammaasho iyo dhib baa loo tegaa mahaan wax cid meeshaas hadda laga saari karo oo ciribteeda laga waayi karo horta ma jirto walaalaha horta ha ogaadaano waxaan leenahay dagaal sharaf ma laha waxaas leeyahay aakhira beel waxaan leenahay dadka hantida dagaal ku bixaayo masaajidaha ha ku bixiyaano masaajidaha ha dhisaano sidii sharaf ee aakhirana ay maanta wax ku leeyihiin ha dhexgalaano aakhira beel waay ninkii hanta ku bixinaayo dagaalkaas waa aakhira beel ninkii cod ku bixinaayo waa aakhira beel ninkii ma aragtaa wax ridaayo aakhira xabadda ku ridaayo waa aakhira beel horta waxaan leenahay walaalaha aakhira beelka ha ka dheeraadaano inaa walaalaha ku dagaalamaayo degmada qoryooley inay isu yimaadaan gogol nabadeed isugu yimaadaan dagaalka joojiyaan ean ugu baaqaynaa gogol nabadeed ay isugu yimaadaan ha u toraan shacabka degan oo shacabkooda ah oo qaxaayo barakacaayo aan beer aadi karin xooli raci karin ha u taraan ee dadkooda ha u taraan eenna waxaan dhihi lahayn dagaalka joojiya si ugu dhaqsiyaa badan ku joojiya degdeg waxaa rabaa degmada qoryooley intay nabad la kacantahayo dadka dad dhasho waay dad walaal waay maanta waxaa idinka codsanaynaa in dad halqahan nabad iyo fiimaankan waxaa ka codsanaynaa in oo wiil dagaal ma ka dhasho waa ka dhintaa markaan karqahay qubuwaay ilmahay qahaayaan naagihii qahayan baa dhib ay walaalyaaley waxaa idinka codsanayaa dagaalka joojiyey dagaalka joojiyey dagaalka joojiyey ugu horayso marka dambe waxaan leeyahay walaalaha qoryooley ku dagaalmaya beelweynta digil imirifle ka soo jeeda ee qoomiyadda garre iyo jiiddo waxaan leenahay haddaan nahay beelweynta qoomiyadda degil ee mirifle degmada marka idinku matela waxaan leenahay colaaddaas waa in si degdeg aad ku joojisaan waayo wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta colaadda dad wada degan baa tihiin dad walaalo baa tihiin waxaan rabnaa baaq nabadeed ee ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoos degmada marka ayaan idinku baaqaynaa si nabad iyo xasilooni aad meesha ku joogaataan
degmada qoryoole iyo deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose iyo hakana nagadana dagaalo andhexeeya beelo meelasay wada degaayana iyadoona maamulka koonfur galbeed soomaaliya dadaalo xoog leh kabiyay sidii dagaaladaasi lan afjara laha islamarkaana bulshadaas lan dhex dhiga lahaye reedinheliisyo waara